إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas halka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah weerar culus oo lagu dilay agaasimihii idaacadda ku hadasha afka dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa lagu dilay kamiin maalintii shalay lagula beegsaday gobolka jubbada hoose dagaal xooggan oo xasmina ay xalay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig ay ku sugan yihiin askarta jubbaland ee ku yaala dhoobley ee jubbada hoose weeraro khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka kala dhacay gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose askar ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay saldhig ay ku leeyihiin deegaanka baarsan guuni ee duleedka magaalada kismaayo maxkamadda raddul madaalim ee wilaayada banaadir ayaa kale xukuntay dad dhul isku haysta oo ka yimid magaalada muqdisho ciidamada oromada ayaa dowladda itoobiya kala wareegay deegaano iyadoo ay jihooyin kale ka dhaceen dagaallo weerar loo adeegsaday in ka badan toban diyaaradood ayaa lagu qaaday saldhigyo milatari iyo goobo muhiim ah oo ay lahaayeen maamulka ale sacuud الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan weerar culus oo lagu khaarijiyey agaasimihii idaacadda ku hadasha afka dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho warkan waxaa ka waramaya cabdulaahi yaasiin jaamac qarax weyn oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaa lala beegsaday madax ka tirsan wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah agaasimihii raadiyo muqdisho oo ku hadla afka dowladda federaalka cabdicasiis maxamuud guuleed afrika ayaa ku dhintay qaraxa sida ay bahisay warbaahinta dowladda federaalka ah qarax ayaa wuxuu ka dhacay agaarka daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho oo ah goob aad loo ilaaliyo wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah cismaan abuukar dube oo aad u murugaysan ayaa waxa uu soo fariistay telefishinka dowladda federaalka ah waxa uu ka tacsiyeyey geerida ku timid amaba dilka loo geystay ee cabdicasiis africa caawa wasaaradda warfaafinta waxaa la soo gudboonaatay geeri naxdin badan waxaa qarax lagu dilay ay soo maleegeen cadowgu agaasimihii radio muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed cabdicasiis africa waxaa sidoo kale dhaawaca oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaas agaasimihii t v-ga qaranka sharmaarke maxamed warsame waa geeri naxdin leh iyo dhaawac naxdin leh anigoo ku hadlaya afka xukuumadda afka madaxweynaha iyo afka ra-iisul wasaaraha waxaan halkan rabaa inaan tacsi uga diro qoyskiisii qaraabadiisii asxaabtiisii ehelkiisii bahda warbaahinta qaranka iyo warbaahinta guud soomaaliyeed geerida naxdintale ku timi cabdicasiis africa taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dhacdadan faahfaahin muhiim ah ka bixiyey waxaanu ka hadlay ujeeddada weerarka ayay u fuliyeen war ka soo baxay taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa lagu yidhi mujaahidiintu waxay caawa fiidkii fuliyeen weerar ka dhacay magaalada muqdisho weerarkaasi oo ahaa camaliyad istishaari ah waxaana lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan kooxda ridada soomaaliya oo uu ka mid yahay mursad lagu magacaabo cabdicasiis africa taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay sheegeen in muddo ay ku raajoogeen cabdicasiis africa asigoo loo haystay bay yidhaahdeen dembiyo dhowr ah oo uu ka galay islaamka iyo inuu ku lug lahaa dilal loo geystay rag mujaahidiin ah sidoo kale bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa lagu yidhi mujaahidiinta ayaa ilaahay mahadiis ugu dambayntii waxa ay soo afjareen nolosha cabdicasiis africa waxaana dilkiisu uu aargud u yahay dhammaanba raggii mujaahidiinta ahaa ee uu ka dambeeyey amaba uu ku lug lahaa dilalkooda raggaas oo uu ka mid ahaa allaha shahaadadiisa ha ka aqbalee xasan xanafi xaaji ugu dambayntiina taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa diray goodis far waaweyn ku qoran waxaana lagu yidhi mujaahidiintu waa rag aan aanadooda ilaawin waxay mar kale u caddaynayaan cid walba oo cadow ku ah islaamka iyo muslimiinta inaanay sinaba uga baxsan doonin ciqaabta mujaahidiinta cid walba oo af amaba adin kula dagaalamta mujaahidiinta ha dhowaato ama ha dheeraatee waxaa jiri doonta maalin ay dhidhimin doonto xanuunka geerida iyo midhaha qaraar ee ay beeratay gacanta dheer ee mujaahidiintuna way soo qaban doontaa insha allah ayaa lagu soo gebagabeeyey warka xarakada shabaabulmujaahidiin cabdicasiis maxamuud guuleed africa oo ah ninka la dilay ayaa raadii muqdisho wuxuu ku biiray laba kun iyo sagaalkii xilligaas ilaa iyo iminkana afka ayuu kula dagaalamayey xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu si aad uga soo horjeeday in soomaaliya shareecada islaamka lagu xukumo wuxuu aad u garab taagnaa ciidamada shisheeye ee caddaanka iyo madowgaba leh waayadii hore mararka qaar wuxuu ka soo hadli jiray furumaha dagaalka ka hor intaanu jiisaabin kadib markii dowladda federaalka qudheedu ay dhaawacday afrika ayaa markaasi kadib dibadda waxaa loogu qaaday arrimo caafimaad oo uu muddo ku maqnaa kadib waa uu soo laabtay iminkana wuxuu ahaa agaasimaha raadiye muqdisho argagax xoog leh ayaa soo wajahay iminka wasaaradda warfaafinta iyo guud ahaanba dowladda federaalka ah kadib dilka cabdicasiis maxamuud guuleed africa dagaal xooggan oo xasmin ah ayay xalay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig ay ku sugan yihiin askarta jubbaland oo ku yaala dhobley ee jubbada hoose wararka ka imaanaya deegaanka dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ku waramayeen xalay xili dambe mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland gaar ahaan qaybtooda nabad sugidda ay ku leeyihiin deegaanka dhobley ee gobolkaas weerarka waxaa la sheegayaa inuu ahaa mid culus islamarkaana muddo qaatay oo xogaha qaar ee la helaya waxa ay tibaaxayaan in weerar ku cagmarin ahaa waxaa lagu soo waramayaa in ay jiraan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo la gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ee lagu weeraray dobley waxaa sidoo kale jira ayaa la leeyahay hub iyo sidoo kale agab milatari oo laga furtay ciidamada saqadii dhexe ee xalay ayaa dadka deegaanka dobley waxa ay ku baraarugeen dagaal culus oo ka socda saldhig ku yaala gudaha magaalada wixii faahfaahinaya ka soo baxa dagaalka ka dhacay dhobley wararkayaga iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad insha allah ku dhagaysan doontaan ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa lagu dilay kamiin maalintii shalay lagula beegsaday gobolka jubbada hoose warkaasi war kale oo ku saabsan askar ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay baarsan guuni ee duladka kismaayo waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka jubbada hoose ayaa fuliyey qarax iyo weerar lala beegsaday ciidamada kenya iyo askarta maamulka jubbaland weerarka koowaad oo ahaa mid ka miin ah ayay ciidamada mujaahidiinta la beegsadeen kolonyo ka tirsan kenyaatiga ciidamada kenya ee martigeliyey weerarka kamiinka ah ayaa waxay ka yimaadeen dhanka xuduud beenaadka waxaana iyagoo doonayay inay galaan xerada ay ku leeyihiin deegaanka kulbiyow qabsaday weerar kamiin ah ciidamada mujaahidiinta waxay qoraga r b g-ga la heleen gaari hamar ah kaasi oo ku gubtay afaafka hore ee xerada ciidanka kenya ku leeyihiin deegaanka kulbiyow ugu yaraan toddoba askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa la xaqiijiyey dhimashadooda kuwaasoo saarnaa gaariga uu haleelay qoraga r b g-ga ah dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay qarax la beegsaday fadhiisinaya askarta maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka baarsan guuni ee dhacduleedka magaalada kismaayo qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay gudaha saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ee deegaanka baarsan guuni waxaana lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen lix askari oo ka tirsan ciidanka axmed madoobe ciidamada kenyaanka ah iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan gobolka jubbada hoose ayaa marar badan martigeliyey weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah kuwaasoo ay kala kulmeen khasaarooyin naf iyo maalba leh waa tahay war ku saabsan maxkamadda raddul madaalim ee wilaayada banaadir oo dad kale xukuntay war ku saabsan iyo warar kale ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolada banaadir iyo sidoo kale shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen howlgalle isugu jira qaraxyo iyo sidoo kale dagaalo toos ah oo ay la beegsadeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan gobolada shabeellaha hoose iyo banaadir haddaan ku bilowno gobolka banaadir gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa qarax culus uu ka dhacay bar kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk kontaroolku waxa uu ku yaalaa agaarka isbitaalka kaysana ee degmada kaaraan waxaana ku dhaawacmay sida ay wararku tibaaxayaan hal askari isla banaadir waxay mujaahidiintu xalay qarax ku weerareen isbaaro u tiilay ciidamada dowladda federaalk inta u dhexaysa xerada maslax iyo sidoo kale xaafada suuqa xoolaha ee degmada hilwa gobolka shabeellaha hoose mujaahidiintu xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaanka danow sidoo kale shabeellaha hoose waxaa la sheegayaa in mujaahidiinta xalay ay dagaalo saf ballaarana ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda federaalk ay ka samaysteen deegaanka janaale iyo sidoo kale ceelasha biyaha maxkamadda radul madaalim ee wilaayada banaadir ayaa kala xukuntay dad dhul isku haysta oo ka yimid magaalada muqdisho maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya maxkamadda islaamiga ah radul madaalim ee wilaayada banaadir ayaa xukunno sharci ah ka gaartay dhulal iyo guryo ay isku haysteen dad badan kuwaas oo ku yaala muqdisho iyo duleedyadeeda maxkamaddu waxa ay dhowaan riday xukunno gaaraya ilaa iyo kow iyo toban xukun kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose goobta uu xukunka ka dhacayay waxaa soo xaadiray oo ku sugnaa dadkii dacwadaha isku haystay iyo dad marti sharaf ah oo ay ku jireen culummada diinta islaamka jawiga goobta uu xukunka ka dhacayay waxa ay ahayd mid aad u qurux badan iyadoo si wanaagsan loo dhagaysanayay dacwada habeenkii xalay ahaa barnaamijka dhuuxa waxaan ku soo qaadannay qaybta koowaad dhagaysiga dacwad ka dhexaysay cabdi colow macalim daa'uud colow macalim iyo saliid macalim shirow maxkamadda radulmadaalim ayaa waxaa dacwad keensaday cabdi colow macalim iyo daa'uud colow macalim iyagoo dacweynaya saliid macalim shirow qaadiga xukunka dhegaysanayay ayaana goobta ka akhriyey faahfaahin ku saabsan dacwadaasi kadib markii reer macallin shirow ay qaybsadeen dhaxalkii ay ka dhaxleen aabbahood macallin shirow ayaa waxaa saliid macallin shirow ka iibsannay kar ama qayb dhul ah oo ay ka heshay goobkii aabbaheed uga tegay carruurtiisa oo iyaduna ay ka mid tahay kuna yaalla rati weyne waxaana uga iibsannay lacag dhan labaatan iyo sagaal kun oo dollar dhammaan lacagtaas waan siinay wax xaggeenna uga dhimanna ma jirin kadibna dhulkii isaga ahaa oo aan ka gadannay ayay nagu haysataa dhulkaas isaga ah dukumiintiyadiisa iyo caddaymihiisa gacanta ayay noogu jiraan haddaba waxaan maxkamadda ka codsanaynaa inayna kala xukunto maadaama aan muddo dheer ishaysannay maxkamadda ayaa intaasi kadib cabdi colow macalim weydiisay inuu la yimaado markhaatiyaal waxaana uu goobta la yimid ilaa iyo siddeed qof oo markhaatiyaal ah kuwaas oo si weyn loo dhagaystay waxaana markhaatiyaashaasi marka loo eegay shuruudda laga rabo markhaatiyaasha goobta ku ansaxay saddex ruux oo ka mid ah markhaatiyaasha uu la yimid cabdi colow macalim kadib maxkamaddu waxay weydiisay mudaciga cabdi colow macalin markhaati beecaas goobjoog ka ahaa inuu heli karo wuxuuna keenay siddeed markhaati muddada ay socotay dhegaysiga dacwaddan ayaa maxkamadda islaamiga ah waxa ay muddo calehiyadda weydiisay inay haysato markhaati balse lama iman wax markhaati ah kadibna maxkamadda ayaa riday xukunkan intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwaddii muddaciyaasha iyo jawaabtii muddo calehiyadda kadibna ay markhaatiyaal u dirtay labada dhinac muddo calehiyadduna ay ku jawaabtay wax markhaatiya ma haayo muddaciguna ay u ansaxeen saddex markhaati maxkamaddu waxay xukuntay sida tan kow in iibkaasi uu yahay mid ansax ah kuna ansaxay dhulkii ay dhaxalka u heshay dhammaantiis labo dhulkaas waxay u xukuntay reer colow macallin shirow waxayna ka xukuntay saliid macallin shirow xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday markhaati ugu dambayntii madasha waxaa laga akhriyey maraajicda loo cugsaday xukunkan islaamiga ah maraajicda loo cugsaday suuratulbaqara aayadda laba boqol siddeetan iyo labo iyo kitaabka najmulwahaaj fi sharxi minhaaj mujalladka afaraad safxada laba boqol toban iyo sideed iyo muqni lmuxtaaj mujalladka labaad safxada shan boqol iyo sideed si kastaba ha aatee xukuno kale oo maxkamaddu ay riday ayaan habeenadaas soo aadan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa tan iyo markii maxkamadda radulmadaalim la aas-aasay waxaa u soo cadaalad doontay dad badan oo qaarkood ay ku nool yihiin dalka dibaddiisa waxaana ay riday xukunno kala duwan kuwaas oo ay ku qanceen in badan oo ka mid ah dadkii u soo cadaalad doontay maxkamadda war ku saabsan in ka badan toban diyaaradood weeraro loo adeegsaday oo lagu qaaday gudaha dhulka xarameynka ayaa idinku soo maqan balse markaan ciidanka oromada ayaa dowladda itoobiya kala wareegay deegaano iyadoona jihooyin kale ay ka dhacayaan dagaal culus maxamed amiin ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya dalka itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in weli dagaallo ay ka socdaan jihada magaalada mille oo ay dhowaan gumaad isugu geysteen ciidanka itoobiya iyo kuba tigreega sidoo kale waxay labada dhinac dagaallo kooban ku dhex mareen waddada xidhiirisa adisababa iyo daara burhaan waana waddada t b l eftu ay doonayso inay ka soo gasho magaalada akhbaaraadka kale ee ka cusub gudaha dalka itoobiya ayaa waxaa ka mid ah in ay soo labakaclaysay jabhadda oramada oo dhankeeda wada qabsashada magaalooyin iyo tuulooyin hor leh oo ka tirsan itoobiya maalintii daraad oromadu waxay qabsadeen saddex deegaan oo istaraatiiji ah iyagoona soo bandhigay sawiro ay isaga soo qaadeen deegaanada ay qabsadeen guulahooda qabsashada deegaanada waxaa barbar socday tababar ay u soo xireen ciidamo badan oo ay sheegeen in ay kaalin ka geysanayaan sidii etoobiya looga xoreyn lahaa dhul ay oromada horey ugu qabsatay afhayeen u hadlay oromada ayaa waxa uu sheegay in maalintii khamiistii ay u suuragashay in maamulka dowladda itoobiya ay kala wareegaan jidhiimi qunduula iyo beegi oo dhammaantooda ah deegaano dhaca waqooyiga iyo galbeedka gobolka shaaw qoomiyadda tigreega ayaa iyaguna dhankooda waxa ay sheegeen in ay horumar ka sameeyeen dagaaladii ugu dambeeyey halka xukuumadda abay ay soo bandhigtay maxaabiis isugu jira rag iyo dumar oo ay sheegtay in ay ka qabsatay kooxda t b l f waxayna xukuumaddu intaasi ku dartay in ay ka hortageen dhul ay doonayeen inay tigreegu qabsadaan arrimaha kale ee ka cusub gudaha dalka etoobiya ayaa waxaa ka mid ah in dad badan laga raafay magaalada adisababa una badan kuwa ka soo jeeda qoomiyadda tigreega iyo shucuubta koonfureed saraakiisha ammaanka ayaa ku doodaya in ay heleen xog ku aadan in t b l f ay si shacab ahaan ku soo gashay magaalada adis ababa ayna doonayso in hal mar ay dagaal ka soo hoos dhaliso dowladda idaacadaha dowladda etoobiya ayaa waxaa laga baahiyey warar lagu sheegayo in laga digtoonaado kooxo si dhuumaalays ah kusoo galay magaalada oo doonaya in ay dowladda afgembiyaan waxaana baaritaano lagu samaynayaa cidaha diishashka oo guryahooda ku jiro xaaladda waddanka etoobiya ayaa ah mid cakiran taasi oo lagu tilmaamayo in ay fursad u tahay ummadaha dariskala ah sida soomaaliya waa haddii ay ka faa'iidaysan karaane warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan weeraro loo adeegsaday in ka badan toban diyaaradood ayaa lagu qaaday saldhigyo milatari iyo goobo muhiim ah oo ay lahaayeen maamulka ale sacuud wararka naga soo gaaraya dhulka xarameynka ayaa ku waramaya in kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta gudaha dalka yemen ay qaadeen weeraro culus oo loo adeegsaday in ka badan saddex iyo toban diyaaradood oo ah nuuca aan duuliyaha saarnayn goobaha la tilmaameedsaday waxaa ka mid a garoon diyaaradeed oo lagu magacaabo almalik cabdalla international oo ku yaala magaalada jidda warshadaha soo saara naftada ee aramco ee ku yaala magaalada jidda iyo sidoo kale goobo milatari oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka ale sacuud afhayeen u hadlay kooxda xuutiyiinta oo lagu magacaabo yaxya sariic ayaa waxa uu warbaahinta u xaqiijiyey in weeraradan ay iyagu ka dambeeyeen islamarkaana ay u adeegsadeen afar iyo toban diyaaradood oo ah nuuca aan duuliyaha saarnayn waxa uu cod ku maray in weerarada kuwan la midka ah ay kusii bartilmaameedsanayaan taxaalufka uu hogaaminayo maamulka ale sacuud sidoo kalena ay beegsan doonaan goobo kuwan ka muhiimsan oo ku yaala gudaha xarameynka ma jiro wax wara oo kasoo baxay maamulka ale sacuud iyo sidoo kale isbahaysiga carabta kooxda xuutiyiinta oo ay taageeraan shiicada iiraan ayaa horay waxa ay diyaaradaha aan duuliyaha saarnayn iyo sidoo kale gantaalada balastikada ah weeraro loo adeegsaday ugu qaadeen goobo ay leeyihiin maamulka ale sacuud warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya raadiyaha alfurqaan waynaga intaa